iyadaha anigu aan ku baaqi lahaa horta xaaladaas meesha jirta in si deg dega wax looga qabto colaadaasa waxoo dhanna keenaysa dhibaatada meesha jirtoo dhanna waxaa keenaysa colaadaas niyahow dadka meesha aan kusoo aragnay dad duruuf ka muuqato iyo dhibaatooyin aada u adag ka muuqdaan dadka haddaad aragto meeshaas jooga waa waad ilmeyni waad iska ooyi haddaad aragto dad dhibaataysan colaad afar sano ku jiray waxaa dhacday oo kaleeto magaalada gudaheedii a waxaa laga yaabaa in qaybta shishe iyo qaybta soke in loo kala degan yahay oo had cagaaran uu yaal oo gabadha doonaysa inay suuqa aado inaysan suuqii weynaa ee laga adeeganayn inaysan aadin qolada kalena waxaa laga yaabaa hadday dhacdo in maaragtay maxaan ku dhaha xaafadaas kale ay kasoo adeegato inaysan aadi karin iskaba dhaaf wax ragaa gabadh baanan isku gabdhi hataa inaan isku gudbi karin hataa darteed waxaan kusoo aragnay duruuf aad u adag oo u kallafsan oo baahidu ay ka jirto waxbarasho la-aan ay ka jirto ay ka jirto maxaanku yidhaahdaa ii sheeg yani dakhtar la-aan ay jirto